somalilan in seeda loo ilaaliyo laba waxay u leeyihiin iyaga iyo wixii halgawa in karaamo iyo sharaf la siiyo iyaga iyo wadkoodiiba saddex waxaa ku leeyihiin dadkii waxaa geystay dawlad bay ahay oranbayna qabiil bay ahay cid walba way ahaayeen laakiin dadkii dadkaa laayay wuxuu hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba waxay u baahan yihiin in la dabagalo oo cadaaladal mariyo waxaa kaloo fariir dirayaa iminka maalmaha waxaa soo baxday dad waaweyn oo weliba meelo fagaarayaala ka hadla oo yidhaahda dad ku iswada laayeen maxay qoladan asramta u badnayd oo yidhaahda waxbaa la xaqiya waxbaa la gala taasi waa qalab waana dembi labaad waanay ka darbi kuwii xasuuqay rag baa intaa mikrofon masaajida la kaceen waxay idhahdeen wax waa isku mida maxaa la qaleeya soo jeedis war ismay dilin ummad baa la dulmay oo dawlad u cabidsatay oo xooggii dawladda lagu dilay ma jiro cid kaloo saa loo dilay markuu burburta koonfurtu iyo dadku iyagaa gobol gobol isu qabsaday laakiin halkan awooddii soomaali ka dhexaysay oo dawladdii oo dhisan ah ayaa si gaara ummaddana xasuuqay waxa kaloo iyana waxaan la qaadan karina dadkii kuwaa ka dagaalamay maanta in la dhalaylo oo hoos loo dhigo weliba oo la karaamay xataa ay gaadho kaas waa sanama oo maaragtay ma isagu waxa maaragtay maarka weliba in hoos loo yeeso halka ay ka aan lahayd kuw dad ka xoreeyey in la karaameeyo waxaanu cod dheer ku leenahay waa in la helaa dadkaa dadkii laayey had kasta ha gaadhee in maxkamadda saaro waa ogeedatay carabsarta ka taagna oo dad badani ka soo horjeedsadeen oo leeyihiin waxaa muxasaan ninka qura qabtana waa boqolaal la midood nool baa jooga imika weli oo kuwitiisa galeen maxaa laga gabanaya somaliland ku dhisi mayso in dadka xaqoodii la aaso in laga gabado in la yidhahdo cid baa ka xanaaqsa haddii la soo qaado ma ku dhisa somaliland